bismillaahi raxmaan iraxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal saaxiib yaal kusoo dhawaada warka habeenimada cadda beerol oo qodobada ugu doora karoon aad ku maqli doontaan warkeena waxaa ka mid ah mid ka mid ah haweenka waxbarsay ee beledweyne oo isku xilqaamay umilinta haweenka danyarta ah arday baratay kuliyadaha beeraha oo munaasabad loogu qabtay jowhar wejiga labaad dhismaha xabsiga loogu talagalay haweenka maxaabiista ah oo laga bilaabay degmada xamar jajab xarun cusub uu yeelanayo bangiga dhexe somalilan oo la dhagax dhigay hargeysa dibadda waxaad ku maqli doontaan maxkamadda dalka bangaladesh oo amar ku bixisay xiritaanka ra-iisul wasaare xilka laga tuuray waa habeennimo khamiis ay sii baxayso jimcana ay soo galayso taariikhduna ay ku astaysan tahay toban iyo toddobada bisha tobnaad labada kun afar iyo labaatanka waxaad maqasheen warkiyo kooban haatana kusoo dhawaada isagaiyo fidsan oo idii ambaqaada anigoo ah bilaal daahir waane mid ka mid ah haweenka wax bartay ee beledweyne ayaa isku xilqaamay umulinta haweenka danyarta sida warbixinta inoogu faahfaahinayso xaawilulaadan xuseen doctor saraaxa keliya saalax oo kamid gabdhaha waxbartay ee ku nool beledweyne ayaa isku xilqaantay in ay hoygeeda ku umuliso haweenka xaafadda waxa ay sheegtay in haweenka ay siiso talooyin caafimaad kuwa aadka u daranna ay u dirto isbitaalada magaalada doctor saraaxa keliya saalax ayaa raadiyo beerlo uga waramtay shaqadan iyo waxyaabaha ku dhaliyay inay isku xilqaanto waxaan ka mid ahay gabdhaha ku nool gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne waxaan ka mid ahay dhallinyarada wax u soo baratay gobolka hiiraan kana soo baxday jaamacadaha beledweyne xirfadeyda shaqo waxaa waaye midwayfari umuliso walaahi goob caafimaad oo gooniyon ka shaqeeyaa ma jirto laakiin waxay jirta inaan gurigeyga ama muxuu ahaatay xaafadeyda aan hooyooyinka ku umuliyo oon ka caawiyo waxyaabaha ay tabaayaan xaaladaha uurka markay ku jiraan muxuu ahaatay na aan ku umuliyoon deliverigaas aan u sameeyo guriga anigoo wax badan ka og maanajireynta hadday u baahan yihiin waxyaaba ila soo gudboonaadana aan maanaj gari karo muxuu ahaatay marka alxamdulilah waxaa jira gabdho badan oo igu xiran iyo kuwa aan horey u dhaliyeybo kuwaasoo xaafadeydii ku soo booqdo walaahi in wax la barto oo wax walba laga faa-iideysto way fiican tahay gabdhaha dhallinyarada waxaan ku bogaadinayaa inay xirfadda gacanta laga qabsan kara ay bartaan sida caafimaadkao kaleeto shaqooyin badan oo gacanta laga qabsadana way jiraan marka waxaan kula talinaa inay gabdhaha aysan guryaha ayna iska fadhin ay wax faa-iideystaan insha allah dowleyra kii hadda oo uurkoo kale hooyada ay kuu timaada iyadoo uur leh ee dhan walbaa ka fiirinaysaa inta aadan macnaha aadan deliveri ahaan aadan u sameynin fiirinaysaa xagga anemiyadoo kaleeto hooyada inay dhiiglaan tahay wiik hadday tahay u baahan tahay inoo asisti loo sameeyo kaleeto waxyaabo badan qofkan ka shakiya marka inay muxuu ahatay ay u baahan tahay isbitaal ayna ka maarmeynin qofkaas waxaa waaye referlan soo dhaa istaalada gobolkan usoo diraa marka alxamdulilaah ilaa shaqadana waxaa kaloo jira ayadana hooyooyin ayagana oo markaas uurka bilaaw yahay xaafadii ugu soo booqdo bilahooda yaryihiin sida markay ku jiraan walacoo kaleeto hooyooyinkaas ayagana tala caafimaadaan siiyaa inay nastaan inay muxuu ahaatay sidoo kale ee goobaha caafimaadka ee muxuuaatay la xiriiraan xaaladda ilmaha si loo ogaado magaalada beledweyne ayaa waxaa ku nool bulsho aada u badan kuwaasoo duruufo dhaqaale iyo mid fogaanshiyaba u saamaxayn inay tagaan isbitaalka waxaana taa beddelkeeda xaafadaha ku sugan dhakhaatiir da-yar oo shacabka caawiyo arday baratay kuliyadda beeraha ayaa munaasabad qalinjibin ah loogu qabtay magaalada jowhar sida warbixinta inoogu faahfaahinayo cabdimajiid aweesaaq magaalada jowhar ee caasimada maamulka hirshabeelle ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalin jibinayeen arday baratay kuliyadda beeraha islamarkaana ka aflaxday jaamacadda samsam faraceeda jowhar munaasabadda ay ardayda ku qari jibinayeen ayaa waxaa ka qayb galay maamulka magaalada jowhar hogaanka jaamacadda xubna ka tirsan wasaaradaha hirshabeelle waalidiin iyo ardayda qarijibisay injineer mahad axmed hilowle gudoomiyaha jaamacadda samsam faraceeda magaalada jowhar ayaa ugu horeyn ka hadlay munaasabadda
maanta waa maalin weyn waxay noo tahay maalin aad iyo aad u qiimo badan xaflad qalinjibin ama qalinbedelasho arday ka qalinjibinayso jaamacadda zamzam faraca jowhar oo ah dufcaddii labaad oo beeraha oo ah dad wakti badan iyo juhdi lasoo geliyey maantana la joogo maalintoodii oo ah maalin aad iyo aad u qiimo badan waxaan maxaa la- ay noo tahay maanta maalin sharafeed oo ah maalin taariikh ku ah saacadda zamzam faraca jowhar maantu ay tahay maalmo xusid mudan oo loogu talagala ardaydii inaan la qaybsanno farxaddoodii maalintoodii ay tahay maalintii graduationkoodii ismaan maxamed mukhtaar baarey guddoomiyaha magaalada jowhar iyo qaar ka mid ah xubnaha ka qaybgalay munaasabadda ayaa si wadajir ah u bogaadiyey ardayda qalin jibisay hore waxaan farxad ii ah inaan idinkala soo qayb galno anigi iyo ku-xigeynadayga iyo golaha deegaanka xafladdan qiimaha iyo qaayaha leh ee ka dhacayso magaalada jowhar farxad gaaray noo tahay degmada jowhar oo intaan arday ah uu qalan jibinayso haddana beeraha beer ahaan aniga gaaray ii tahay oo waxaan ahay qof kasoo waxbaxa- oo kasoo baxay waxbarashada beeraha Een, eh, waxaan joogi jiray mashruuca bariiska baaro weyne waxaan joogi jiray mashruuca een, eh, tijaawada ee baarey Een, eh, ilaa iyo dowladdii dhexe ay ka tagtana waxaan ku sugnaay wasaaradda beeraha waxaan rabaa waxaan u hambaliyeynayaa dhammaan ardayda qalin jibinayso iyo jaamacadda zamzam
aad uga faraxsannahay maanta inaan hortiinna amba farxaddiinna idinla qaybsanno annagoo ku kalsoon waxa aad barateen iyo goobta aad ku barateen maxaa yeelay waxaa dhici jiray ardayga asagoo jowhar ka baxa dugsi sare inuu aado muqdisho markaasuu dad kale amba famil kale uu kor saarnaado laakiin maanta waxaa ilaahay mahadiyeenay jaamacadihii ay jowhar noo yimaadeen maantana aan taagannahay dufcaddii labaad ee jaamacadda zamzam university qalijebinteedii waxaan leenahay hambalyo hambalyo hambalyo waa arrin farxad leh waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo runtii waxbarashadu aqoontu aqoon aqoon la'aan waa iftiin la'aan aqoontu waa xoog Ee, deegaanadan hirshabeelle ee hiiraan iyo shabeellaha dhexe waxay aad ugu baahnaayeen dhallinyaro wax soo baratay oo gabdho iyo wiilala hadday noqon lahayd caafimaadkii hadday noqon lahayd beerihii ee, hadday noqon lahayd qaybaha kala duwan injineeri runtii ee, beeruhuna ahmiyad gaara ayay leeyihiin aadaan ugu faraxsannahay Ee, qoladii hadda riwaayadda halkan ka dhigaysa ardayga dhehayay ee, kuwii hore wax soo bartay aan waxba tarin waxaan leeyahay kuwii wax soo bartay naftoodana waxbay u taraysaa deegaanka hirshabellena waxbay u tarayaan waa la garab istaagi doonaa insha allah ardayda munaasabada qalinjibinta looga qabtay magaalada jowhar ayaa noqonaya dufaacaddii labaad ee ka qalinjibisa jaamacadda samsam tan iyo markii laga furay magaalada jowhar
wejiga labaad dhismaha xabsi loogu talagalay haweenka maxaabiista ayaa laga bilaabay degmada xamar jajab sida warbixinta inoogu faahfaahinayo cabduqaadir cumar ibraahin gudoomiyaha degmada xamar jajab oo kaashanaya hogaanka qaybta dhismaha ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa degmadaasi ka bilaabay wejiga labaad ee dhismaha xabsi loogu talagalay in lagu xiro haweenka maxaabiista ah xabsigan ayaa muhiim u ah haweenka maxaabiista ah maadaama markii hore lagu xiri jiray meelo aanan habbooneyn maxamed sheekh cali isxaaq taliyaha hogaanka ciidanka dhismaha booliska soomaaliyeed ayaa sheegay inay si dhaqso ah kusoo gabagabin doonaan dhismaha xabsigan Ee, kuwa gaan dhismahaana waxaa waajib naga saaran wejigii labaada saaka noo bilowday inta kalena sida ugu dhaqso badan baan aan kusoo gabagabaynana haddii la yidhaahdo Ee, qeybaha kale oo weliba caddi ku koobanna waa ka soo qaybgeli doontaa idinkoo saxaafadda ah Ee, markaan dhammayno xabsigan xamar rajab waxaan ku xijin doonaa inta kale ee ii- hodan iyo iyo iyo holwadaag iyo xamar iisheeg ee waaberi iyo iyo dhammaan inta weliba caddi hoos timaado markaan aadaan u mahadsan tahay gudoomiyaha degmada xamar jajab ismaaciil maxamed ayaa uga mahadceliyey hogaanka ciidanka dhismaha booliska soomaaliyeed doorka ay ka qaadanayaan dhismaha waanu ku faraxsannahay runtii haddaan nahay maamulka degmada xamar jajab waxaan mar kasta garab taagannahay oo garab noo ah ciidanka booliska soomaaliyeed khaasatan saldhigga degmada xamar jajab Ee, bulshada ku dhaqan degmada xamar jajabna waxaan ugu baaqayaa in kaalinkooda ee, inay soo buuxiyaan garabkooda oo saldhiggan dhismihiisa xabsigaas ay nagala qayb qaataan Ee, waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa taliyaha qaybta weliyo cadde saaxiibkan faratol oo runtii asagana mar walba nagu garab taagan ee, naguna dhiirigeliya howlaha ka socda saldhigga xabsigan ayaa horey waxaa u dhagax dhigay taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed iyadoo oo loogu talagalay in lagu xiro haweenka xarun cusub uu yeelanayo bangiga dhexe ee somalilan ayaa laga dhagax dhigay magaalada hargeysa sida warbixinta inoogu faahfaahinayso mar kale xawlul aadan xuseen madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi ayaa magaalada hargeysa ka dhagax dhigay xarun cusub oo uu yeelan doono bangiga dhexe ee somalilan munaasabadda dhagaxdhigga xaruntan cusub ee uu yeelan doono bangiga dhexe ee somalilan ayaa waxaa madaxweynaha ku wehelinayay xubno ka mida golaha wasiirada madaxda bangiga saraakiil iyo martisharaf kala duwan madaxweynaha maamulka somalilan mudane muuse biixi cabdi ayaa sharaxaya muhiimadda uu bangiga dhexe u leeyahay dhismaha cusub iyo sida uu shaqada baanku wax ugu tari doono horumarinta dalka waan idinku ducaynayaa baanka cusub eed dhega hageysaan inaad dhisteen ood dadaalkaa gasheen aad iyo aad baan idinku hambaliyanayaa waana loo baahnaa baan weyn oo casri ah oo meeshaa cidhirga ku jirtaana uga soo baxdaan insha allaahu waydun bilaabi waana idun dhisi waxaan u noqon doonaa baankii ugu weynaa ee somalilan dhisato oo baalanka hore dee qaar baa kontoyada dhis intii aan jiraan caqli lahaaba isagoo dhisan baanarka ibaan ku caqlaystay waa wada cidhiiri marka aad baan u faraxsanaa insha allah waana idinku ducaynayaa waana mahadsantii dhismaha xarunta bangiga dhexe uu yeelan doono ayaa noqon doonto xarunta guud ee bangiga uu ku shaqayn doono weli waxaa inoo harsan qodobka dibadda ah balse waxaa kusoo dhawaataan dhegaystayaal xubinta sarafkii suuqyada
kulan waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal saaxiibayaal kusoo dhowaada xubinta sarifkii suuqyada ee warka habeennimo waxayna kusoo qaadan doonaa qiimaha la iibiya sabuuradaha sabuuradda cabirkeeda uu yahay lambarka labaatan iyo afar ayaa la iibiyaa toddobaatan iyo shan doolar halka cabirkeeda uu yahay toban iyo laba doolar la iibiya lixdan iyo shan doolar sabuuradda cabirka dhexe ayaa la iibiyaa konton iyo shan doolar midda cabirkeeda hoose ayaa la iibiyaa soddon doolar xubintiina waa egeyntaa
markana akhbaaraadka dibadda maxkamad dalka bangaladesh ayaa amartay in lasoo xiro ra-iisul wasaarihii hore ee sheekh xasiinah oo hindiya u duushay bishii agosto kadib markii ay xukunka ka tuureen dibadbaxyaal xasiinah waxay doonayaan maxkamadda dembiyada caalamiga ah ee bangaladesh waxaa loo haystaa dembiyo ka dhan ah aadanaha kuwaasi oo dhacay intii dibaxbaxyada socdeen dibaxbaxyada ayaa waxaa lagu dilay boqolaal qof xasiinah oo waddanka madax ka ahayd labaatan sano waxaa loo arkay xukunkeeda mid kali talis ah oo aan naxariis lahayn afar iyo toban kale ayaa maxkamadda amartay in la soo xiro waxaana ka mid ah dadkaasi wasiir ka tirsanaa dowladda dalka ka baxsatay dowladda cusub ee bangaladesh ayaa kala noqotay baasaboorka diblomaasiyadeed ee xasiina waxaana labada dal u dhexeeya inay isku sii dhiibaan dadka la doonayo warkii habeennimo aad kala socoteen raadiyo berula waa eegintaa dhegeystayaal